لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo toddobaad min suurati اdukhaan qaala allahu tacaala walaqad fatannaa qablahum qowma fircawna wajaءahum rasuulu kariim an adduu ilaya cibaad allah inii lakum rasuulu amiin وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ilaa aakhiri alaayaat waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati duqaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad fatanna wacizatii wajalaali baan ku dhaartaye laqad fatannaa waanu fitnaynay qablahum kuwaan gaaladan mushrikiinta ah hortooda qowma fircawna fircown qoomkiisii ayaanu fitnaynay waa imtixaanay qolada iyaga waa qoladii meesha misra la yidhaahdo ama masar joogi jidhay ee aqbaada la dhihi jiray ama qibdiga ahayd wajaa'ahum kuwa waxaa u yimid oo soo gaaray rasuulun rasuul weyn rasuulkaasoo kariimun wanaagsan oo kariimun cinda allaahi kariimun cinda nafsihi kariimun cinda annaas rasuul wanaagsan oo kariim ah rasuulkaas baa u yimid oo shariif ah xagga nasabka iyo xagga xasabka min akrami cibaadillaah addoommada ilaahay kuwa ugu cajabta badan ka mid ah rasuulkaasna waa nebiyullaahi muusa alkaliim nebi muuse ilaahay la hadlay nebigaa weeyaan calayhi afdal salaatu watasliim rasuulkaasi markuu u yimid wuxuu ku yidhi intaasaa kuu qadiran faqaala lahu muusaa bay ka dhigantahay nebi muuse wuxuu ku yidhi an adduu ilaya cibaadallah buu ku yidhi an adduu dira oo guta ilaya aniga intii ka ah cibaadallaahi addoommada ilaahay ee aad dhibaysaan xaggayga u soo fasaxoo u sii daaye oo markaas tafsiirkaa markaan marno waxa weeyaan addoommadan aa haysataane aada dhibaysaan sii daaye cadaabka iyo ciqaabka iyo dhibta aad dhidhansiinaysaan ka daaye addoommadaa uu sheegayana waa qoladii nebi muuse ka dhasho reer bani israa'iil wey oo aayaddu waxay la macno tahay faarsil macanaa bani israa'iil ay dahay war maca iyaga reer bani israa'iil dir oo sii daa walaa tucadibhum ha cadaabin suuratu dahaa waa inay kusoo marnay marka igu soo celi oo faraha ka qaadoo iska sii daa oo iska fasax dadkan aad dhibaataynaysa oo addoonsanaysa tafsiir kale waxa weeyaan wuxuu ku yidhi an adduu ilaahay wuxuu yidhi an adduu ilaya sii daaya ilaya aniga intii xaggayga ka ah cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoommadiisii innii anugu lakum idinka rasuulun rasuul baan idiin ahay rasuulkaasoo amiinun mu'tamanun la aaminay amiin aaminoo waxyiga baa loo aaminoo mid la tuhmayo maahi mid la tuhmaya maahi naasix baan idiinahay naseexadayda aqbala wixii la ii soo dhiibay waxba ku dari maayo waxaan la ii soo dhiibin dhihi maayo waxaana la ii soo dhiibay innii lakum rasuulun amiin markaas tafsiirkii haddaa ku socoto hore an aduu ilaya cibaadallaahi war addoommadaydan ilaahay addoommadan ilaahay xaggayga usoo fasaxo sii daaye kow taas buu ku yidhi wuxuu kaloo ku yidhi waan laa tacluu haysi sarraysiinina hayskibrinina laa tatakabbaruu hayskibri hayskibrinina cala allaahi ilaahay ilaahay dushiisa hays haysi sarraysiinina hayskibrinina ilaahay daacadiisa hayska sarraysiinina taasna wuu ku yidhi horay ku xidh marka innii anigu aatiikum ism faacil iyo ficil kii laga dhigaba innii anigu aatiikum waxaan idinla imin bisuldaanin xujo mubiinin cad xujo waadexaayoo bayaane cad taas baan idiin keenay yactarifu bihaa kullu caaqil xujadaas oo qof kastoo caaqila ou ictiraafayo ou garanayo uu fahmayo waanlaa tacluu cala allah innii aatiikum bisuldaanin mubiin markau intaa ku yiri bay u hanjabeen waxay dheheen waa ku dilaynaa baa lii dilkiiba wuxuu kaga jawaabay wa innii aniguna cudtu waxaan magan galay birabbii rabbigay baan magan galay wa rabbikum idinka rabbigiinna waa magan galay waa isku rabbi aniga rabbigay idinkana rabbigiin ah kaasaan magan galay maxaan ka magan galay an tarjumuuni inaa i rijmisaan oo aad dhagax igu dishaan bal dhibaatada rususha soo maraysaar inay dishaan inay rijmisaan taabaa ilaahay ka magan galay rajmigu kii dhagax ahaayona waa noqon karaa rajmiga oo carabka ah carabka inaa xumaan iyo balaayo iyo waxaas aad ugu gantaanna taasna ilaahay baan ka magan galay labadaba waa noqon karaa baa layidhi rabbigaas baan magan galay an tarjumuuni inaa i rajmisaan oo idishaan ama cay iyo afxumo aa iila timaadaan labadaba ilaahay baan ka magan galay allahaasaan ku xirnay wain lam tu'minuu haddaydnaan rumaynayn lii aniga haddaydnaan isadiqayn oo i rumaynaynin oo ilaahay rumaynayn oo aniga i rumaynayn oo waxyigaan keena aydnaan ii rumaynayn ya oo xujooyinka cadcada aan idinla imid aydnaan qaadanayn factaziluuni war iga dheeraada aan isnabadgelin dhibtiina iga daaya marka halkaasaa xal ku soo gaaray waddadaas ii qaali yeela waddadayda ka wareega dhibtiinna iga daaye ilaa ilaahay dhexdeena kala xukumayo soo maynaan diidin wain lam tu'minuu lii factaziluun halkaa markay gaadhay fadacaa wuxuu tuugay nabiyullaahi muusa rabbahu rabbigiis muxuu yidhi anna haaulaa'i kuwan ilaahaydow qowmun waa qoom qoomkaasoo mujrimuuna dembiilayaala anna haaulaa'i uu habaan ilaahayda kuwaani waa qowmun mujrimuun waa qolo mujrimiine maxay ka dhigan tahay dee ilaahu ka cargoosa weeye a ilaahayda kuwaani daawo ma leh faa'iido ma leh iimaanka waa lagu kari waayo waa qolo mujrimiina dembiilayaal ah dee markaa ka cargoosaa meesha ku jidhee sidii looga argoyn lahaa baa isagii marka tilmaan baa lasiiye waxaa layidhi fa asri guuraysii la guur bicibaadii addoommadayda leylan hameen xilli hameena addoommadayda meesha ka saar innakum idinka nabi muuse iyo haddaatiin qoladaa addoommadaas la socda innakum idinku muttabacuuna baatiin kuwa la dabagelayo la raacayo fircoon iyo ciidamadiisa iyo qabiilkiisa iyo balaayadaasa idin daba guurayso oo idin soo cayrsanayse habeennimo bax meesha waxaa ku jira xadaf oo ah haddii lasoo qadaro noqonaya fa owxaynaa ilayhi waxaan u waxyoon an asri bicibaadii addoommadayda la guur adoo wata reer bani israa'iil habeennimo saar fircoon iyo qoladiisaa idin soo raacdaysanaya raacdadaasna waxay noqon doontaa inay iyagu halaagsamaan watrukilbaxra baddana iskaga tag rahwan xaalou yahay saakinan isagoo baddu yaa halow ah rahwan waa maxay isagoo iska fadhiya oo baddii iska tahay sidii ay hadda u kala dhambalatay oo u kala dilaacday iyadoo sidaasa badda iskaga tag oo sidaa ku dhaaf meesha qisaa kuugu jidho nebi muuse baddii markuu tegay waa yeeli yidhi baddaan usha ku dhufo dhankii badday u cararhay baddii baa soo celinaysa markaasay baddii baa layidhi usha ku dhufo hadduu ku dhuftayna waxay noqotay ka dawdil cadiim wadooyin waaweyn baa u furmay badiina buuro taagtaagan oo kale ay noqotay wadooyin qallalan baa halkaa la marayaa ilaahay awoodiis markuu isagii dhaafaybu wuxuu is yidhi badii hadeer kuu kala dilaacday ee aad dhaaftay mar labaad ku dhufo isbadeeda ha ku soo noqoto fircoon iyo qoladan idin cayrsanayana dabadda ha ka joogeen idinkiina xagga u gudubteen badiiba ha idiin dhaxayso ee warbadda iska daa watruk ilbaxra baddaan ma ujeedaa faraha ka qaad raawo saakinan xawli tabta hadday u kala taallo oo u kala dilaacday iyada tabteedaasa idinku iska socdo faraha ka qaad maxaa yeelay innahum iyagu waa jundun waa ciidan oo muqraquuna la qarqinayo baddaan islagu si ay leeyahay dabadda ha ka joogeen waxaaba la rabaa intay soo galaan meeshaan hadda ay mareen oo qallalan markay ku soo dhammaadaan in baddi bayi laga dhigo oo ay baaba'aan kulligood ha tanaaba ka sii daran baddaan baaba la rabaa in lagu halaago xagga dabadda iyagoo ka tagaan xagga aysan ku noolayn ee waxa la rabaa inay barta ku baaba'aan innahum iyagu maxaa yeelay waa jundun waa ciidan baa oo muqraquuna la haftaynayo ama la qarqinayo oo la maanshaynayo sidaas baa amarkaa lagu siiyey waa la halaagay waa la baabashay dhammaantood markay kuwaana ka dhammaadeen baddii nabi muuse qoladii la socotay kuwaana kii u dambeeyena soo galay kii u horreeyeen oosan weli ka bixin baa laysku dhufta baddi hadda badwo intaasaa baabi'isay ilaahay wuxuu ga dhigay halaag ilaahay wuxuu yidhi kam wax badan bay tarakuu ka tageen oo min jannaatin jannooyina beero iyo wa cuyuunin ilo hadeer waa isagii isku soo faanaya alaysa lii alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaar war mawaana masr anigu xukumin waxaan webiyeela ma waydna arag tajrii min taxti aniga hoosteeda sidaa u dareeraysa u qolqolaysa wixiiba uu ku faanayay baa lagu halaagay biyihii baaba dilay dabeedna ilaahay wuxuu yidhi wax badan oo beeraa bay ka tageen ilaahay baaba wax badan ku sheegay iyo wa cuyuunin ilo dareeray iyo wa zuruucin zarciyaal dalag iyo beder bedriga wax la beero iyo wa maqoomin maqaamkaasoo kariimin wanaagsan ya maqaam waa maxay majaalis quruxsan oo la fadhiiso meelaha ummadaha dee fadhi wanaagsan oo dadka hantida haysa diyaariyaanoo fadhiyada cajaa'ibka yaallaan oo quruxda badan oo majaalista iyo fadhiga iyo howlaha in lagu qabsaday shirarka waaweyn loogu talagalay alla maxay ka tageen beero ya iyo ila dareeraya iyo weliba tan kale oo ah wa zuruucin iyo wa maqaamin kariimin iyo wa nacmatin ya nacmo macnaha tanacum wax lagu raaxaysa wey nicmana waa shay qofka waxyaalaha la siisiiyey oo loogu nicmeeyey wa nacmatin haddii la kordhigana waa waxyaalaha tanacumka ku raaxaysanayo wa nacmatin nacmadaasoo kaanu ay ahaadeen fiihaa dhexdeeda faakihiina ya kuwa ku raaxaysta waxaasoo barwaaqaa maxay ka tageen baa leeyahy shan arrimood baa la sheegay min jannaatin wa cuyuunin wa zuruucin ya soo saddex maaha wa maqaamin kariimin afar wa nacmatin baa shan ah kaanuu fiiha faakiin shanta arrimood oo tiradii ka batay ilaahay wuxuu yidhi kadalika alamru amarku kadalika sidaa weeyaan ama kadalika sidaasaanu facalnaa bihim iyaga ku falnay sidaa la soo sheegay xayu ahlagnaahum markaanu baabi'inay qoladaas meeshiyaa la wareegay laga qaaday wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay haa ashyaadaas mulkigoodii iyo daarahoodii waxaanu dhaxal siinay qowman qowmkaasoo aakhariina kale ayaa lagu magacaabay halkaan magac laguma sheegin qolo kalean u dhiibnay baa layidhi meesha dowladdii iyo boqortooyadii iyo daarihii iyo milkigii qolo kalea loo dhiibay qolo kale qoladaas waxa weeyaan waa kuwii iyaga laftooda la addoonsan jirayoo fircoon iyo qoladiisu dhibi jireen waana nimankii reer bani israa'iil waddankii cala almamaalik alqibdiya boqortooyooyinkii qibdiyiintu ka talin jireen oo dhan kuwaana la wareegay walbilaad almisriya dhulkii masar oo dhan kuwaana la wareegay waxaa ku garanaysaa aayad kalea lagu caddeeyado waawrafna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wamaaaribaha wamaqaaribaha alatii baaraknaa fiiha suurat lcaraf weeye aayaddaas aayad kaloo suuratu shucaraa waxaa ku garanaysaa iyadana lagugu tilmaamay ilah wuxuu yidhi kadalika waawrathnaaha bani israa'iila waaba la caddeeyey reer bani israa'iil baa hawshaa u dhiibay oo dhaxalsin ilaahay wuxuu yidhi kuwa haddii la halaagay cid tawday iyo cid u oyday mayaa jidha mada famaa bakad uma ooyin calayhim calaa faqdihim kuwaa waayidooda alsamaau samada iyo waalardu ardada dee dadka kaliya inay ooyaan miyaamod waxa weeyaan cir iyo dhul midna uma ooyin baa la yidhi qoladii noocaas ahayd ee dowladda intaa leeg ahayd ee la baabi'iyey cid oyday ma jirto wamaa kaanuu manaysan ahaanin mundariina kuwa loo koranayo mu'akhariina wa mumhaliina kuwa la koranayo oo wakhti kale la siinayo ma aysan ahaanin icqaabkii baa loo dadejiyey adduunka baaba lagu baabi'iyey marka carabtaa waxay dhahaan markii nin boqora ama sayid ah uu ka dhinto bakat lahu samaau waalardu cirkiiya dhulkiibaa hebel u ooyey kuwaan marka maxaa la yidhi maadaama carabtu saa dhihi jireen qur-aanku waa qur-aanan carabiyane famaa bakat calayhim asamaau waalardu cirar iyo dhulal midna uma ooyin waxaa kaloo ka garanaysaa dadka mu'miniinta ah dee xadiidkuna tilmaamayaaba markay dhintaan majaalistii iyo meelihii iyo goobihii cibaadada iyo daacada iyo khayrka ay ku hayn jireen meelahaasa u ooyay iyo meelihii arsaaqdu usoo mari jiray leanna qofkaani meeshaan ilaahay ku caabudi jiray ku daacaysan jiray kuwaanna waa bilcagsi wax u ooyaya ma jiraan xaalkoodu wakaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad najaynaa wallaahi laqad najaynaa waxaanu badbaadinay bani israa'iila reer bani israa'iil min alcadaabi cadaabkii baan ka badbaadinay cadaabkii almuhiini yaa muhiinkaha ihaanada watay yaa dulliga watay cadaabkaa isaga cadaabkaa laga badbaadso waa maxay waxaa la layn jiray wiilashooda fircoon baa dili jiray waxaa la addoonsan jiray oo lagu shaqaysan jiray dumarkooda wuxuu kaloo u diri jiray shaqooyin culculus oo dhib badan oo xamaal adag ah oo addoonsi khayru caadiya ah ayuu nafta kaga qaadi jiray waa dhibi jiray ilaahay wuxuu yidhi qoladii noocaas ahayd waa badbaaday cadaabka laftiisaba waa fircoon ka bedelo min fircawna baanba ka badbaadinay fircoon laftiis ayaan ka badbaadinaya cadaabkiisa min duqyaani fircawna wa jabaruuti amarku taaglayntiisa iyo qooqiisii ayaan ka badbaadinaba ilaahay innahu fircoon ninka la yidhaahdo kaana wuxuu ahaaday caaliyan mid isi sarraysiya bimacnaa mutakabiran jabbaaran nin mutakabira ee xadda tallaabay buu ahaa innahu kaana wuxuu ahaaday caaliyan buu ahaaday khabarun bacda khabar min almusrifiina buu ahaaday kuwa musrifiintaabuu ka mid yihi ee xadgudubka iyaa ku fogaaday ee xadda tallaabay kuwa ayuu ka mid yihi waxaa aayaadkan saa loogu tilmaamayaa calayhi salaatu salaam nebigeennaa loo tasliyeynayaao waxaa loogu bishaaraynayaa isaga iyo dadka raaco mu'miniintaha in la badbaadinayo gaalada laga badbaadinayo sidii nebi muuse dadkii mu'miniintahaba loo badbaadiyey gaaladan in la halaagaayo xadgudubka yaysanba ka gaarin gaaladii waagii hore meeshay ka gaareen fircoonkaanna hadde caaliyan iyo minalmusrifiinaba waa yahado waa ninkii ilaahnimada sheegtay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe ikhtarnaahum waanu dooranna waanu dooranna calaa cilmin xaalaanu ahaanay oo mina ogaal iyo xaggayee ka ahaaday cala alcaalamiina baanuna ka doorannay waa caalimiin zamaanihim waqtigooda kuwii joogay qoladan baa ugu saraysay calalcaalamiina koonkao dhan maaha ummatu moxamed lagama dooran oo kama ay fiicnayn ummaddaa hore ummaddan nebi moxamed leanna ummaddan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waa inagi kusoo marnay aali cimraan aayadda boqol iyo toban marka kuwan waa la doortay xilligaa ummaddii joogtay ayaa laga doortay walaqad ikhtarnaahum isdafaynaahum waanu doorannay weeyaan calaa cilmin xaalaan ku sugannahay ogaal calalcaalamiinana baan ka doorannay caalamiintii baa laga doortay xaalkoodu waa sidaa marka waa caalimiin zamaanihim xilligaa dadkii joogay ayaa iyaga laga fadilay waa laga doortay weeyaan way ka sharafsanaayeen way ka fiicnaayeen markaasa ikhtarnaahum baaba laga cabiri ikhtarnaahum walaqad ikhtarnaahum wacizatii wajalaali laqad ikhtarnaahum hum waa reer bani israa'iil waa dooran calaa cilmin xaalaan ku sugan cala alcaalamiina caalimiin zamaanihim oo cala alcaalamiina jamiican qolaa dhahaysa laakiin ummadeenna hadda waxaa la ogyahay afdal lumam ama khayr lumam inay tahay ummaddani calaa cilmin oo mina weeyaan suurat ljaahiya waynu foodana ku sahaysa waxaan ku gaaraynaa wafadalnaahum cala alcaalamiina baa laga cabira calaa cilmin cala alcaalamiin wa aataynaahum waxaanu siinay min alaayaati xaalow ka ahday aayaadka xaggiis maa baanu siinay fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay balaa-un jirab iyo taxaan mubiinun cad xagga aayaadka waxaanu ka siinay iyo xujooyinka iyo baraahiinta iyo khawaariqulcaadaadka maa baanu siinay fiihi dhexdiisa u ahaaday balaa-un mubiin waxaa ku sugan ikhtibaarun wamtixaanun imtixaan iyo jirabid iska muuqata liman tadabbara wa tabasara qofkii tadabbura qofka isaga ah oo waxay yihiin waxaas balaa-un mubiinun mar baa nicmada loo isticmaalaa marna beladii lafteedii baa loo isticmaalaa waxyaalaha loo dhiibay oo la tusay oo lagu jirabay waxaa ka mid loogu nicmeeyey baddii waa loo kala dilaaciy wadallalnaa calayhim ulghamaama daruurtii waa loo hareeyey manni iyo salwaa baa loo soo dejiyey waxaasoo aan cid kaleo iyaga ka soo haray la siinin ayaa la siiyey inna haa-ulaa'i kuwaa kuwaan gaalada quraysheeda la yaquuluuna waxay ku qowlayaan in hiya maa hiya maysan ahaanin ilaa mowtatuna aluulaa dhimashada iyadii hore mooyaane macnaha ma dhimanayno ilaa hal dhimato hal dhimasho mooyaane waana dhimashadii hore adduunka aan soo dhimannay soo dhimannay bay leeyihi inna haa-ulaa'idan kuwaan iyagaa waa taxqiirun lahum xaqiirad iyaga la xaqiray inna haa-ulaa'i la yaquuluuna waxay ku qowlayeen in hiya waxay inkirsan yihiin baciga waxay leeyihiin baci ma jiro oo nolol dambe ma jiro oo isu soo saar ma jiro waxaa keliya oo jiray oo keliya waa dhimashadii hore aan dhimannay wamaa nahnu mana nihin bimunshariina bimabcuuhiina kuwa la soo saarahayo nalama soo dirayo nalama soo saarayo waa maxay haddaan dhimanno dib nalooma soo celinayo macnaha weeyaan sidaas ayaa xaalkoodu ahaa waa qoladii reer makaadu yahay inna haa-ulaa'i la yaquuluuna waxay ku qowlayaan in hiya maa hiya macnaha iyadu mays iyadee mal caaqibatu wa nihaayat اlamri ciribta dambe iyo gebagabada arrinku ma aha ilaa mowtatuna aluulaa tii aan adduunka soo dhimannay mooyaane nolol ka dambaysaana ma jiro bacsi iyo isu soo saar ma jiro sidaas bay arrinta u wadaan wamaa naxnu mana nihin bimabcuuiin waxay la mid tahay aayaddu in hiya ilaa xayaatuna اdunya wamaa naxnu bimabcuuhiin tanna wamaa naxnu bimunshariina kuwa lasoo nashrinayo lasoo saaray manihi bimacnaa bimabcuuhiina iyana weeyaan waa arrinkaas inkirsan yihiin oo diidan yihiin waxay dhaheen faatuu la imaada biaabaa'inaa aabbayaashee yaa in laysi soo saarayo u sheegay nebigaa u sheegay calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtu nebiga asxaabadii bay la hadlayaan faatuu la imaada biaabaa'ina aabbayaasha aabbayaashaya noo keena adduunyo ku soo celiya in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay bacdi hadduu jiro aabbahayaashayoo dhintay baa jiree soo saara na tus ya hadday arrintaas shee wadataan sax tahay macquul tahay run tahay raggii dhintay wax naga tusa bay dheheen raggii dhintay wax naga tus weliba nin baa jiray laba nin bay rabeen in la soo saaro oo ay wax ka weydiiyaan bal hadduu dhintay bal wuxuu la kulmay saas baa xaalkoodu ahaa waxaa la leeyahay hadalkan waxaa yidhi abujahal maxamedow haddaa run sheegaysid buu yidhi oo bacfi jiro laba ninoo aabbayaasheeda soo saaroo mid waa qusay ibnu kilaab nin run badan buu ahaaye waxaanu weydiinaynaa lanas waxaan weydiinaynaa camaa yakuunu bacda almowt ninkaasaa dhintaye bal dhimasho ka bacdu wuxuu la kulmay baan wax ka weydiinaynaa runna waa nin noo sheegaya oo oday oo ahaa bay dheheen oo haddaan waraysanno aan been noo sheegay ninkaanna horkeen haddii bacdi jiro ninkaa noo soo saar sidaas bay codsanayeen niman noocaasay ahaay ilaahay wuxuu yidhi ahuma iyagaa khayrun khayr badan am qowmu tubbacin ninkii tubbac la dhihi jiray qoomkiis ma iyagaa awoo khayrkan hadda waa maxay ma iyagaa awood badan ma iyagaa darnaan badan ya mise qowmu tubbacin tubbac qoomkiis tubbac waa xaggee ahlu saba muluukul yaman yaman boqoradeedii iyo halkaas oo niman xoolo badan ahaa xoog badan ahaa mise kuwaan maka baa xoog badan kuwii ka horreeyey xoogga badnaa waa la baaba'shaa iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey ma iyagaa xoog iyo awood badan mise qowmu tubbacin iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey dee kuwaasaa xoog badnaa kuwaasna maxaa ku dhacay ahlaknaahum waanu halaagnay baa ilaah waa baabinay kharabnaa bilaadahum guryahoodii iyo deegaanadoodiina waa kharaabinay baabah baa laga dhigay waa la baabashay ahlaknaahum innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mujrimiina bay ahaayeen kuwa dembiilayaal ah kuwaas bay ahaayeen maxaa loo halaagay dambiilayaal bay ahayn kuwaan hadda gaalada quraysheedna waa dembiilayaal waa la halaagayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqnaa maana abuurin asamaawaati samaawaadka iyo walarda ardooyinka iyo wamaa baynahumaa waxa dhexdooda ah laacibiina xaalaan nahay laacibiina no iska hay cayaaran koonkan iyo wax dhex yaal cayaar looma abuurin xikmad baa ku jidha haddii aan bacfi iyo isi soo saari jirin waxayba ahaan lahayd wax iska caycayaara leanna qofkaan dhibaatoonayo cibaadaysanaya alla ka yaabaya iyo kun kan balaayo dhan samaynaya meel lagu kala saaro midna farxo midna qoomamoodo haddaysan dib jirin waxayba iska ahaan lahayd waxaan caycayaar marka natiijo dambaa jidha wey maa khalaqnaahumaa maana abuurin baa ilaaha yidhi cirar iyo dhulal iyo wax u dhexeeya ilaa bilxaqi ya mutalabisatan bilxaqi iyadoo a mooyaane iyadoo xaq ku laran ama bilxaqi xaala annagu ku maranna cadaalad walaakina agarahum badankoodu laa yaclamuun dadka badankiisu laa yaclamuuna garan mayaan ma oga markaasay bacdiga inkirayaan is-abaalmarintay inkirayaan sidaa weeye xaalkooda hadda fiiri ilaahay insaanka markuu abuuray noloshiisa asbaabtii la xidhiidhoo dhan waa loo dhammaystira saanqaafkaa sare iyo gurigaa cirkaasaa saas loogu gadaami dhulkiina waxaa laga dhigay wal arda farashnaaha fa nicma almaahidu iyana waa loo gogol waxaa u dhexeeyana waa la dhex yeelay koonka irya dhul waxa udhexeeya war ilaahay rumeeyo caabudaa layidhi adeeca qaar baa rumeeyey qaarna waa diideen mar haddii ay isku waddo qaadi waayeen oo xaqii qaadan waayeen falaa budda idan min daari jazaa-in daar abaalmarineed baa lagama maarmaan ah oo qofka muxsinkaa hawaab la siiyo midka musiigaana ciqaab uu qaato haddaan bacfiga iyo isu soo saarku iyo is abaalmarinkaa jirin la kaana haada alkhalqu lahwan wa cabahaa cayaar iyo iska dheeldheel bay noqon lahay watanazaha allahu can dalik ilaahay arkaas waa ka nasahan yahay cayaar looma abuurin arrinku sidaa marka weeyaan abaalmarintaas baa jidha halkaasaa dadka lagu abaalmarinaya darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab